bismillaahi raxmaan raxiim barqa wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadkii tegi raadiyaha isnaay ee magaalada jowhar qodobada aad saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya bulshada magaalada jowhar oo toddobaadkan loogu baaqay horumarinta luqadda afka hooyo mashquul dhinaca jimicsiga ah oo aroortii hore ka jira garoomada kubadda cagta ah ee magaalada tan jowhar dowladda soomaaliya oo toddobaadkan muqdisho ka daahfurtay hiigsiga qaran ee laba kun iyo lixdan dhallinyarada magaalada jowharna waxa ay toddobaadkan walaac xoogan ka muujiyeen shaqayarida ka jirta dalka tababar looga hadlaya ilaalinta xuquuqda maxaabiista ayaa toddobaadkan lagu qabtay magaalada kismaayo qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan anigoo cabdiwahaab ah ayaa idinla socodsiin doona injineer nuursheene ayaa inoo farsamayn doona kusoo dhowaada barnaamijkii oo intaa ka ballaaran mashquul dhinaca jimicsiga ah ayaa aroortii hore ka jira garoomada kubadda cagta ee magaalada tan jowhar subax kasta waxaa garoonka shongole stadium ee magaalada tan jowhar lagu arkaa dad isugu jira dhallinyaro iyo waayeelo kuwaas oo u taga in ay sameeyaan jimicsi iyo orod taasi oo u wanaagsan caafimaadka jirka in laga helo firfircooni iyo yareynta cudurrada wariyahayaga nuur maxamed cabdi ayaa warbixintan inooga diyaariyey tusaale ahaan aniga waxaan ahay sagaashan iyo afaraan ahay markaan imaanayay afar bil ka hor hadda waxaan ahay siddeed iyo siddeed subax kasta waxaa garoonka shongole stadium ee magaalada jowhar lagu arkaa dad isugu jira dhalinyaro iyo waayeelo kuwaasi oo u taga inay sameeyaan jimicsi iyo orod taasi oo u wanaagsan caafimaadka jirka in laga helo firfircooni iyo yareynta cudurrada jimicsiga subaxdii wuxuu kaalin weyn ka qaataa yareynta miisaanka jirka kor u qaadista tamarta jirka waxaana laga helaa hurdo wanaagsan waxa uu sidoo kale noqday meel lagu kulmo oo ay dadka isdhexgalaan taasi oo sare u qaadaysa xiriirka bulshada ciise axmed sabriye oo ka mid ah dhallinyarada cuslaatay iyo liibaan maxamed ciyow ayaa ka warbixiyey ahamiyadda uu leeyahay jimicsiga muhiimadda ay noo leedahay inaan iswartiibada nimaado oo fara badanta annaga caalamkaasaan ka mid nahay sidaa og tahay exercisaa la sameeyaa exercisaa la sameeyaa waxaa la tagaa meelaha barxadaha sida isbartiibooyinka oo kale loo diyaarshay iyo meelaha kale dadku way socdaan aroortii marka dantaynaa nagu kalifaysaba inaan isbartiibada nimaado sida runtaa wax badanaan ka faa'iidnay tusaale ahaan aniga waxaan ahay sagaashan iyo afaraan ahay markaan imaanayay afar bil ka hor hadda waxaan ahay siddeed iyo siddeed sidaas darteed waxaan rabaa maadaama dhirirkayga uu yahay hal mitir iyo siddeetan culeyskaygu inuu noqdaan rabaa siddeetan iyo shan siddeetan iyo saddex waa sida ay ii sheegeen takhaatiirtu waxaa kaloo ka mid a isdhexgalka bulshada dadkan waa og tahay fadhi ku dirir iyo qiila waqaala iyo hebelaa fiican iyo hebelaa xun gidaarada lala fadhiyaa mar hadduu qofka uu isbartiibadda yimaado waayeel ha ahaado dhallinyaro ha ahaado wuxuu naqanaa woma sports dad badanaa isbaranaya woma sports magacaasuu la baxaa sports meenuu naqanaa qofka sportigana waxaa ka waxaa ka xaaraana inuu ka hadlo qabyaalad iyo siyaasad sidaas darteed isbartiibada waxaan u dooranna odayaashayna waxaa ka mida waxaan ku soo daalnay gidaarada ee fadhi ku dirirka waxaad mooddaa marka hadda inaan xoogaa ay maaragtay xumadaasu ay naga yaraanayso oo aan helayna hawo kale dhallinyaro maaragtay freesh ah oo aan qiila waqaala iyo aan arag oo hubbigooda uu yahay bannooni jimicsi anaa kaa muruq weyn anaa maaragtay kaa maaragtay sigisbaag weyn barnaamijkaasaan hadda soo dhex galna marka barnaamijka hore oo dhan waa ka soo tagna marka xagga caafimaadka marka aan wax kaaga taabto runtii qof walbo annaga nagamida waa ujeeddaa waxaa ka socda dhidid badanaa ka socda dhididkaasoo ka turjumaya inuu qofku uu sameeyo exercise qofka dhididka ka imaanaya waa ogtahay waxaa ka imaanaysa cusbadayaa ka imaanaysa cudurro badan oo qofka uu la nool yahay dadku inta badan ay la nool yihiinaa jira oo cudurradaasu ayna daawo maaragtay in la soo sameeyo ayna ku bogsanayn laakiin orodkan dabiiciga iyo exerciska ay xoogaa maaragtay uu kaaga dabcayo marka caafimaadkana dadkan socdoo dhan qofba siday u socotaa waxa ugu muhiimsanaa caafimaad waa xanuunada dadka la nool oo weliba xanuunada waaweyn ah inta badan waxaa lagu daweeyaa exerciseskaasaa lagu daweeyaa isbartiibadaanu marka guud ahaan dadkay wada anfici gaar ahaan dadka annagoo kalaa dhallinyarada daashaa aaday noo anfici
magacey waa liibaan maxamed ciyo meeshaana imaad almiitadan subaxdii subax walba meeshaan iskaaga jimicsada iskaaga almiitayaa se jirka u dhimo oo almiita u helo oo jirkana igu khafiifo almiitadana waa almiita iska normaal mafahant dadka o dhanna waa wada baahan yihin wallaahi nafteeda la igu dhiirgelis iyo dadkaan almiitana markaa arkeen waxaan ku dhiirada inaan subaxdii dadkaan kamid naq- ka mid naqdo oo almiitadan kasoo qayb galo adiga waxaa bilaabay hore waa uu almiite jira laakiin ma wadi jirin hadda laakiin adiga laba isbuuc saddex isbuuc aa wadaa toos inaan u wadaa rajeynaa ahmiyadda leedahay walaa waxaa waaye qofka inuu isbedelaa hadduu almiitadan saan oo joogto u wado faa'iidada leeda waxaa ka mid ah qofka inuu jirkiisa caafimaad u helo inuu jirkiisa isdhimo inuu jirkiisa oo normal noqdo walaa dhallinyarada iyo waayeelka waa la wada imaadaa qof walbana waxuu rabaa inuu qof fudud noqdo oo or ordi karo muddooyinkan dambe dadka ayaa ku baraarugay ahmiyadda uu leeyahay jimicsiga waxaana garoomada lagu arkaa dad badan oo isugu jira dhallinyaro iyo waayeello kuwaasi oo u taga jimicsi bulshada magaalada jowhar ayaa toddobaadkan loogu baaqay horumarinta luqadda afka hooyo bulshada magaalada tan jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle ayaa waxaa loogu baaqay inay si weyn u ilaashadaan una dhowraan islamarkaana u horumariyaan luqadda afka hooyo ee soomaaliga taasoo ah astaanta ugu weyn ee dhaqanka iyo aqoonsiga ummadda soomaaliyeed wariyaha iyaga xaliima cali ibraahim ayaa warbixintan inooga diyaarisay bulshada magaalada jowhar ayaa loogu baaqay inay si weyn u ilaashadaan una dhowraan islamarkaana u horumariyaan luqadda afka hooyo ee soomaaliga taasi oo astaan weyn u ah dhaqanka iyo aqoonsiga ummadda soomaaliyeed baaqaani ayaa yimid kadib markii laga dareemay bulshada qaar ka mid ah oo sudhac ku yimid adeegsiga luqadda soomaaliga gaar ahaan jiilka da-da yar oo ah kuwa ku mashquulsan luqadaha qalaad sida ingilishka iyo carabiga taasoo halis gelin karta sii jiritaanka iyo kobaca luqadda soomaaliga abaan daahir oo kamid ah abaaniinta magaalada jowhar ayaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada jowhar ugu baaqay inay ilaaliyaan ku hadalka luqadda af soomaaliga waayo dee markii uu burburay dowladdii soomaaliya markay burburtay wax walbaaba way la burbureen wixii burburay haddana waxaa raacay wixii dukumiinti ahaa bulsho ahaan iyo dowlad ahaan iyo dhul ahaan markii loo burburayna afkiina waa la burburay runtii waxaad arkaysaa luuqadii ayadoo aada u dhiban oo dadku ku dhiban yahaa iyaduna ku dhiban ee dadka ay ku hadlayaan ayaad arkaysaa marxaladaas ayuu maanta afkeenu ku sugan yahay waxaan u arkaa maanta afka hooyo in uu mataqaana ay dhibaato badan dhibaatooyin badan ay la soo degsayaan weeraro badan ay ku socdaan weeraradaasi dhinacyo badan ayay ka imaanayaan waxayna ka waxaana soo xambaaraya bulshada iskale afkan waxaad arkaysaa dhibaatooyinka la soo gudboonaaday afka soomaaliga waxaa ka mid ah iskuulaadkii lagu baranayo luqada ajanabi ah oo laga yaabo arday ka soo baxay jaamacad in uu af soomaaliga dhibaato weyn ku qaba asaga laftigiisa inuu ku hadlo waxaad arkaysaa ardaygii afkiisa markuu baranayo waa in ashyaada loo adeegsado lagu dhiirigeliyaa lana soo hordhigaa laguna mataqaanaaye tacliiqiya lagu tacliimiyaa agabkiina ma yaqaano haddii agabkii hadduusan oqoona afkii waa la lumaya wixii shaygii loo adeegsanaya waxaad arkaysaa mas-uuliyiintii dowladaha xukumayey ama heer wasiir ha ahaadaan ama heer madaxweyne ha ahaadaan ama heerar ka hooseyba ha ahaadaan waxay adeegsanayaan markii ay hadlay soo bandhigo dhalinyarada iyo dadka waxgaradka waxaan farayaa inay inta is abaabulaan is-abaabulaan oo urura sameeyaan arrintaa u kaca in ay mataqaanaaye wax ka qabtaan oo hal abuurro ay keenaan dowladdana la kaashadaan taasna waxaan ku gilb- eh, guwaabinayaa dhalinyarta iyo dadka aqoon-yahanka ah dowladdana waxaan leeyahay war af soomaaligu meel xunbuu ku socdaaye waxyaalaha muuqda ood arkaysaan oo boorarku ka mid yihiin oo mataqaanaaye eh, ay ka mid yihiin dadka mas-uuliyiinta ahee aad u male laba aflaha ah ee qolana ay america la hadlayso hal erayo hal erayo wuxuu rabaa ma- erey soomaaliya markuu sheego kan ku xiga inuu nin america joogo wax uu sheego laba afla la yidhaahdaa ninkaas marka inay dadka noocaasi ayaga laftigoodu xafiisyada dowladda in mataqaanaay eh, looga shaqeeya af soomaali wixii lagama maarmaana waa gooni oo dee dad kale lala wadaagayo inkastoon dareensanahay in xafiisyadana dhameeyo anjo ku xiran yihiinoo anjo-giina de arrintan cidda dhiiri gelinaysaa uu yahay taas eh, na waan xageegsanahay marka waxaan leeyahay war afka soomaaliga aan u istaagno soomaali ma ahaanayno afka soomaaliga hadduu lumo jiilkeena soo socda ahayn soomaali ma ahaan doono because afka hadduu le waxaan soomaali ku nahay waa maanta inaan isfahmanayna aad- adig- aniga adiga ilaahay baa nicana siiya afkeena waa nico ilaahay baa nagu galladay inaan ceshano bulshada magaalada jowhar waxaa lagu booriyey in aysan marnabo hilmaamin in luqadda soomaaliga ay tahay hanti qaran loona baahan yahay in si wadajir ah loo ilaaliyo loona horumariyo si jilayaasha dambe ay u helaan afkooda hooyo oo dhammaystiran
dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan muqdisho ka daahfurtay hiigsiga qaran ee laba kun iyo lixdan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo daahfuray hiigsiga qaran ee laba kun iyo lixdan ayaa sheegay in la joogo xilligii shacabka soomaaliyeed ay si toos ah u dooran lahaayeen hoggaankooda taas oo xoojinaysa hiigsiga nabadda midnimada iyo horumarka dalka waryahayaga nuur maxamed cabdi ayaa mar kale warbixintan inooga diyaariyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane docr xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ka daahfuray qorshaha higsiga qarni jirka labada kun iyo lixdanka higsigan oo ka kooban toddoba qorshe qaran oo shan sannadla ah ayaa waxa uu diradda saarayaa sidii ay soomaaliya ku noqon lahayd dal midaysan xooggan nabdoon kana mid ah wadamada dakhliga dhexe meelaha sare kaga jira marka la gaaro sanadka labada kun iyo lixdanka shirkan oo socon doona muddo saddex cisho ah ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare wasiiro xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya wakiilo ka socda beesha caalamka iyo marti sharaf kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare oo madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in qorshahan uu ku yimid aragti maskax iyo dhaqaale soomaaliyeed uusan keliya xoogga saari doonin dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha dalka balse uu wax weyn ka bedeli doono fikirka mujtamaca soomaaliyeed uuna saamaxayo in dadkeenna ay ka baxaan ciriiriga dhaqaale fishinkan waa waxa soomaaliya dadka soomaaliyeed ay doonayaan wuxuu cabirayaa doonitaanka dadka soomaaliyeed ayuu cabirayaa wuxuu cabirayaa codka muwaadiniinta soomaaliyeed oo ay dalka koonihiisa ka koone ay ka soo dhiibteen markii lala tashtaday sida odayaasha dhaqanka dhallinyarada haweenka ganacsatada ardayda shaqaalaha dowladda iyo diasporaha ama dadkeenna qurba joogta intaba
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud oo shirka daafuray ayaa bogaadiyey khubaradii iyo aqoon-yahanadii soomaaliyeed ee wakhtiga geliyey odorosyada iyo cilmi baarisyada baaxadda weyn leh
maanta waa maalin aan soo gaarnay oon ka soo gudubnay meel aan dhihi jirnay waxaan rabnaa inaan aan samayno eh, vision 2060 la yidhaahdo inaan samaynaan rabnaa oo muxuu yahay iyo definitionkiisi iyo ujeeddooyinki wixiisa aan ku mashquulsanayn safarka aan ku gaarayno meeshaas aan raacayno bullet trainska wuu bilowday wuuna socdaa si fiican uuna u socdaa xukuumadaha jeejeesigooda waa run waa caqabad wixii hore daaday wax cusubaan doonayaa dadkii hore dir dhar cus- dad cusubaan rabaa waxyaabaha aan ku mashquulsanayn waayihii dambe waxay ahayd dad inaan u sheegno tusnana qof kastoo soomaali ah ee dowladda u shaqeeya dowlad soomaaliyeedoo u shaqeeya xasan sheekhna uma shaqeeyo shalayna madaxweyne farmaajo uma shaqaynayn maalintii kasoo ma aha qofka shaqaalaha dowladda ee ciidanka ah ee civil servantiga ah ee diblomaadka ah ee maxaan ku aqda wuxuu u shaqeeyaa dowlad soomaaliyeed aaminaada noocaasa waaye waxa keenaya inaan horay u soconno oon hore u sii soconno dhallinyarada magaalada jowhar ayaa walaac xoogan ka muujiyey shaqayarida ka jirta dalka shaqayaraanta baahsan ee ka taagan guud ahaan dalka ayaa sabab u noqotay tahriibka dhalinta waxaana maalin walba xabsiyada laga soo daayaa dhallinyaro soomaaliyeed oo isugu gooshayay dalal kala duwan cabdifataax axmed maclow ayaa warbixintan inooga diyaariyey shaqyaraanta baahsan ee ka taagan guud ahaan dalka ayaa sabab u noqotay tahriibta dhallinyarada waxaana maalin weliba xabsiyada laga soo sii daayaa dhalinyaro soomaaliyeed oo isu gooshiyey dalal kala duwan dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee magaalada tani jowhar ayaa baaq ka soo saaray hanaynka baahinta shaqo abuurka ee ay wado wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hirshabeelle waxaana ay ugu baaqday in nidaamka loo daadajiyo xaafad tuulo ilaa iyo deegaan
shaqa la-aan waa la dhihi karaa wacyigelin la-aan inay jirtin waa laga yaabaa muhiimadda horta waxaa qofka markuu shaqo mise asi mashquulsanya ciyaar weerar iyo waxaas ma noqonayo marka waxaa laga yaabaa inay tahay dhallinyartii camal hayn meelo entertainment ku mashquulan oo tusaale meel dublood lagu dheelo turub ilma dhalinyarta isku boojeelaan inaysan haysanin garooman kuwa oo ku filan oo garoomanka badanaa waa lacag inay lacagii awoodin laga yaabaa badanaan xifaaltanka waxaa ku imaadaa garoomanka waaweynka oo magaalada ku yaal in maalinta lagu soo xifaaltanka wax laga soo badiyo saas ay ku dhalatay ciyaar weero waayo marka cunigii la wacyigelin lagu sameeyo mise shaqo abuur loo sameeyo waa istaagay dhagax iyo jaanis ma u hayba nin mashquulsan marna ganacsi iyo hal abuurka isku mashquulsan yahay marna asiga la wacyigelina asigii wax tuuri jira wuxuu fahmayaa markii training wacyigelin loo sameeyo xalinta khilaafaadka muxuu yahay oo la baro sidee loo hortagi karaa fatahaadaha sidee loo hortagi karaa kufsi sidee loogu gargaari karaa maamooyinka dhalaanka u baan isbitaalada sidee loo hortagi karaa isbedelka cimilada qashinka magaalada nadaafadeeda asigii qofka busy noqonaya markii waxaa aaminsanahay mashaariicda oo ee wado wasaaradda sportiska iyo hay-adaha la shaqeeya in dhalinyarta hoosa loo soo dadejiyo xaafadaha dhalinyarta hala soo aado dadka level a b e c waay marka dadka siida hala soo gaarsiiya eeda meeba haduu ka warqab qabaane a e b e c dhalinyarta loo kala qaado ha lawada gaarsiiyan qaba helista shaqo abuur iyo dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo hal abuureed oo dhallinyarada dhankooda ah ayaa yareyn karta dhibaatooyinka shaqayarida ka jirta guud ahaan deegaanada dalka
tababar looga hadlaya ilaalinta xuquuqda maxaabiista ayaa toddobaadkan lagu qabtay magaalada kismaayo magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa laga daafuray tababar ku saabsanaa ilaalinta xuquuqda maxaabiista tababarka ayaa waxaa loo qabtay laamaha ammaanka garsoorka iyo xeer ilaalinta maamulka jubbaland zaara cabdi xuseen ayaa warbixintan inooga diyaarisay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa laga daafuray tobabar ku saabsan ilaalinta xuquuqda maxaabiista tobabarka waxaa kasoo qaybgalay laamaha ammaanka garsoorka iyo xeer ilaalinta jubbaland wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka maamulka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac ayaa ka barbixiyey ujeedka tobabarkan waxa weeye waa adeegidda xaw maxaabiista iyo xaquuqul insaanka in la ilaaliyo oo loo qareebo sidaas uu ku saabsan yahay baran doontaan ayaamaha soo socda marka waxaa la rabaa horta waa inaad ogaataan marka koowaad maxaabiista loo qareemayo oo xiran ma ahan dad la nacay oo la xirxiray oo la addoonsanayo maaha waa dadkeennii dad ka mida oo dembi galay oo lagu abaalmarinayo in bulshada laga dhex qabto dembiyada ee galeen lagu ciqaabayo waxaa marka muhiima inta ay meesha ku furan yihiin in loo qareemo wax la baro oo iyagoo ka duwan sidii ay awal ahaayeen haddii lagu soo xoreeyo inay wax dileen haddii lagu soo xoreeyo inay wax habeen iyagoo ka duwan oo wax wartay oo akhlaaqdooda iyo diintooda iyo dhaqankooda si fiican loo dhisay oo berri markii ay ku dhex noqdaan bulshada laga yaabo inay noqdaan hogaamiyaal iyaa wax soo bartay farsamo yaqaana ah waxaa la rabaa inay ka soo baxaan xabsi ma doonayno markay xabsiga ka soo baxayaan iyagoo waxba iska bedelin oo sidoodii hore oo kale ah in maanaha ay ku soo qordaan bulshada dadka la rabo inay bedelaan oo maskaxdooda bedelaan oo waxa ay garanayaan bedelaan oo xusuustooda kor u qaadaan waa dadkiinaan meesha fadhiya iyo kuwo kale oo hadda insha allah tababara kala siin doono waxaa la rabaa marka inaad u istaagtaan inaan dadkeenna ka dhisno inaan ka reebno xumaanta oo aan wanaagga kula dadaalanno oo berri ay noqdaan dad fiican waxaa la rabaa in ayaga laftooda ay ka shallaayaan oo ilaawaan oo dembiyadii ay galeen ay u qoomameeyaan inay dembi xun galeen oo bulshada ay sama dambe usoo uga soo noqon wixii oo kale oo isku filaadaan dad farsamo yaqaana oo shaqaysta ay noqdaan waxaa laga yaabaa midka maanta tuuga lagu soo xiray beri inaad u dhaatid oo tireereeru kaalay korontada guraya gurigaan baan u baahanaya ibis macallin baan u baahanaya dalka wax ii qaba marka waxaasoo dhan xabsiga inay ku bartaan baa la rabaa xanuunkooda in la ilaaliyo oo sidaas macnaha loo ilaaliyo xanuunka dadkana la ilaaliyo oo dadka dhibaatadu u geysan weye in dadka laftiisa xaquuqulisaankiisa la ilaaliyo oo laga qabto wixii dadka dhibaya waa xaquuqulisaanka ka mid ah marka labadan casho oo soo socda insha allah tababarkaasaan qaadan doontaan waxaana inii wadi doona saraakiil ka socota hay-adda kaalo way fadhiyaan iyo wasaaradda cadaaladda dad ka mid ah oo ka mid yahay agaasimaha waaxda xabsiyada marka sidaasaan idinkula dadaalamayaa
maahan markii ugu horeysay oo tobar noocan oo kale loo qabto laamaha ammaanka garsoorka ee xir ilaalinta jubbaland
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkeenii toddobaadkii tegay raadiyaha sanaay ee magaalada jowhar inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka anigoo cabdiwahaab ah ayaa idinla socodsiinayay injineer nuurshiine ayaa inoo farsameynayay inta aan toddobaadka xiga barnaamijkan mid lamida dib uu kulmi doonno nabadgelyo